barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska africa
waa duhur salaaso ah bisha maarajna ay tahay afar iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiy tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin hayna dhegaystaalna waxaa ka mid a dhallinyaro ku sugan muqdisho oo ardayda dugsiyada sare ka soo baxaa kala taliya sidii ay u xulan lahaayeen kulliyadda ku habboon marka ay jaamacadda gelayaan ardaygii ku biiro jaamacadda asxaabtiisa u badatay oo taasoo asina ku sababi doonto maadadaas asoo jeceyl u qabin iyo xiiso simasare dhex markuu maraayo inuu jaamacaddii ku adkaato oo xirto ama oo iska dhaafo jaamacaddii dhan taasoo sababaysa ardaygii inuu iska tahriibo marka ardayda waxaa kala talinaa fakoltiyada fiican see loo doortaa fakolti dooqaaga see loo raacaa sidoo kale waxaan idiin haynaa waayo aragnimada wiil dhallinyaro ah oo horey u tahriibay haatanse ku laabtay gaalkacyo wuxuu dhallinyarada ka wacyigeliyaa tahriibka ah se ahaatee wuxuu leeyahay iyagu waxay waxaa siraya kuwo facebooka fadhiyo guryo iska fadhiyo mar hore tegey oo dhibkaasoo dhanba intay hilmaameen sii tashkiilinayo waa kuwa ani ilu gooyayo ayagana lu goynaayo laakiin kuwaasna waxaan faraya inaysan kuwaan dhibaatada u sheegin dhibka ay marayaan inay uga sheekeeyaan musalsal beena inaysan u sheegin
heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaas cabdihani iyo weliba qodobo kaleba goordhow ay idinku soo maqan yihiin marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida wararka ka imanaya deegaanka caluule ee gobolka bari ayaa sheegaya in kooxo budhcadbadeed ee lagu sheegay ay deegaankaas geeyeen markab ay soo afduubteen guddoomiyaha degmada caluulaa cali shire maxamuud cismaan ayaa v o a u xaqiijiyey in markab nooca saliidda qaada ah oo la leeyahay wuxuu wataa calanka imaaraadka in lagu afduubay agagaarka xeebaha caluula guddoomiyaha ayaa sheegay in markabkan ay saaran yihiin shaqaale ajaanib ah islamarkaana uu gacanta ugu jiro kooxo budhcadbadeed ah oo ka soo jeeda deegaanka
guddi madax bannaan oo korka kala socta arrimaha maaliyadda ee koongareska ee maraykanka ayaa sheegay in sanadka dambe ay afar iyo toban milyan oo qof oo maraykana waayi doonaan caymiska caafimaadka haddii uu koongaresku ansixiyo qorshaha ay wataan xisbiga jamhuurigu ee lagu bedelayo hanaanka daryeelka caafimaad ee loogu magacdaray obamacare guddidan oo ka kooban khubaro aan ka tirsanayn labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga midnaba islamarkaana falanqaysa arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegay in haddii la dhaqangeliyo qorshaha jamhuuriga ay tirada dadka maraykanka ah ee aan haysan caymis caafimaad ay gaari doonto afar iyo toban milyan taasoo noqon doonta sanadka labada kun iyo sideed tobanka koob iyo afartan milyan waxaana ay tilmaameen in sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka ay tiradaasi gaari doonto in ka badan laba iyo konton milyan oo qof
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sida aad warkaba ku maqlayseen waxaa badaha soomaaliya lagu afduubay markab la sheegay in uu saliid siday oo la leeyahay wuxuu watay calanka dalka imaaraadka sida uu sheegay guddoomiyaha degmada caluula oo dadka deegaanka soo xiganaya haddaba waxaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jirta wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac oo wararkii ugu dambeysay inoo haysa faadumo
ismaaciil aad ayaa umahadsan tahay markabkan oo aan la sheegin dawladda iska leh ayaa guddoomiyaha degmada caluule cali shireen maxamuud waxa uu v o a u xaqiijiyey in muddo sideed iyo afartan saaca ay gacanta ku hayeen rag uu ku tilmaamay burcadbadeed guddoomiyuhu waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay aada uga xun yihiin dhacdadan dib u bilaabatay waxa uu sheegay inuu latashi la sameynayo odayaasha iyo dadka deegaanka ayna abaabulayaan inay wax ka qabtaan arrinkan ismaaciilow eh, mar aan wax ka wadiiyey guddoomiyaha een, dhallinyaradan inay ahaayeen eh, kalluumaysi een, markabka afduubtay waxa uu een, eh, ku jawaabay dhallinyaradani anigu u- way ahaayeen kalluumaysato laakiin hadda waxaan u arkaa burcad basaashay markab xamuul oo marayay een, badaheena meel ku dhow waxa uu kaloo qiray inay jiraan maraakiib jiriif ah oo badaha ku jira oo kalluumaysatada dhib ku haya Ee, ge- geesta kale mid ka mid a dhalinyaradaas ee, waa afduub ee, markabka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o a u xaqiijiyey inay markabkan ku qasaasheen toddoba qof isla markaasna ay saaran tahay ee, saliid ceeriin waxa uu kaloo een, ii xaqiijiyey in ay saaran yihiin sideed qof oo uusan dhalashadooda sheegi karin Een, sababo la xiriira een, cid u kala gurgunta dadka markabka saaran iyo qolada qabsatay ayaan jirin marka Waa saas ayay markabka information aysan uga bixin karin in cidda leh iyo dadka saaran ee, dowladaha u dhasheen waan gartay ilaa hadda een, cid ka baxsan een, guddoomiyaha gobolka oo ka hadlay dhacdadan sida xukuumadda dhexe oo kale ma jirta
ismaaciil c o a waxa ay isku dayday inay la xiriirto wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeeda oo ah wasiirka sida tooska arrimahan shaqada uga leh laakiin eh, nasiib daro eh, mar aan la xiriiray dhowr jeer taleefonkiisa wuu xirnaa qaar kamid a golaha xukuumadda puntland ayaan isku dayay inaan arrintan wax ka weydiiyo iima suurto gelin eh, waayo telefoonadooda lagama jawaabay laakiin waxaan kaloo kuu sheegay ismaaciil dadka deegaanada puntland ku nool dhulka xeeb ahay arrinkan kuma aysan farxin een, aada ayay uga xun yihiin mana jecla inay Waan- kusoo noqoto een, arrintii burcadbadeedba waan gartay aad ud mahadsantahay faadumo kolba wixii warara ee kasoo kordha deegaanka iyo weliba een, afduubkaas markabka idaacadaha dambe ayaynu dhegeystayaasha iyadoo faahfaahsan aynu ugu soo gudbin doona iyo sidoo kale waraysi aynu la yeelanay guddoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan oo isaga laftigiisuna v o a la hadlay iyo weliba dhinacyo kale laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
halkaad degeysaa nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyaro kala duwan ayaa sanad walba ka qalin jebisa dugsiyada sare hase ahaatee waxaa caqabad ku noqota sidii ay u xulan lahaayeen kuliyadda ku habboon waxaana qaybo badan oo ka mid ah ay iskaga biiraan kuliyadaha ay u arkaan in saaxiibadoodu ay dhigtaan shucayb cabdulqaadir maxamuud waxa uu madax ka yahay urur dhalinyaro oo ardayda dugsiyada sare ka caawiya dhinaca la talinta jaamacadaha waxa uu u waramay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxaa ku dhiirigelinaa dhallinyarada inay wax bartaan iyo dhallinyarada qaar aan awoodin inay waxbarashada iska dhiibaan waxaa ku dadaalnaa inaan usoo helno scholarship iskuulaadka iyo jaamacadaha si ay noloshooda u maareeyaan mustaqbalkooda qoyskoodana u anfacaan
waxaad tirahdeen waan la talinaa ardayda eh, dhigata eh, iskuullada dhexe iyo sare maxaad kala talisaan
ardayda badanaa waxaa la talinaa markii ay qalinjabiska gaaraan galaaska ugu dambeeya fonfor ee doonayaan inay ku biiraan jaamacadaha ardayda soomaaliyeed badanaa dhibaatada haysato markii ay jaamacad gaaraan wax la taliya ma helaan taasoo sababaysa ardaygii inuu jaamacadda oo dooqiisa ku ku geli waayo T- markaas oo ardaygii ku biiro jaamacadda asxaabtiisa u badatay oo taasoo asina ku sababi doonto maadaas asoo jeceyl u qabin iyo xiiso simisaro dhex markuu maraayo inuu jaamacaddii ku adkaato oo xirto ama oo iska dhaafa jaamacaddii dhan taasoo sababaysa ardaygii inuu iska tahriibo marka ardayda waxaa kala talinaa fakoltiyada fiican see loo doortaa fakolti dooqaaga see loo raacaa iyo sidoo kale waxaa ku dhiirigelinaa maadooyinkan oo agriculture-ka iyo veterinary iyo marine science oo- oo waxa dalka uu leeyahay hantida dalka ardayda badanaa soomaaliyeed dhibaatadan haysato waxa waaye waxay ku biiraan b a iyo i t waa waddo hore noola waddo hore la falay ee iska raacaan marka suuqii isku cariirayaan medicine iyo faraya ka bateen agriculture-kii oo dhulkii beeraheed aan lahayn iyo wax baranaya yar marka ardayda waxaa ku dhiirigelinaya maadooyinkaas sidaas daraaddeed ardaygii agriculture fikir fiican marka haysto iyo fikir dheeri marka fikir dheeri markaa ka siino ardayga waxaa laga yaabaa inuu jeclaado marka annaga waxaa ku dadaalinaa sanadkan inaan soo saarno arday badan oo jeclaato maadooyinkaas Waxaad tiri, wa- way jaha wareeraan ama way way fahmi waayaan see u dhacdaa bal
anaha wajah wareeraa markaa le waxaa ka wadaa ardayga fo- jaamacad waxa uu ka aaminsan yahay saas u badan ma jirto isla markaasna ardaygii fakoltiga jaamacad lagu dhigtay ma kala yaqaano markuu dugsi sare soo dhammeeyo wuxuu fiirinaa ardaydii asxaabtaadii jaamacadee ku badatay maadadana barataa saas daraaddeed ardaygii maadada asxaabtii ku badatay oo iskala biiraa markay dhex marayso maadadan maadada oo aqoon fiican u leeyahay fikir fiican kaysta meeheen ardayga waxay ku kalifaysaa inuu ka baxo intay ku adkaato maadadii marka hadduu ka baxana waxay dibdhacee noqoy inuu faculty kale soo bilaabo amaba inuu iska dhaafana dhibaato kale waa idane marka arrimahaas ayaa kala talinaa
waxaad waxaan kula talinaa inay bartaan maadooyinka soomaaliya quseeya waxaa ka mid maadooyinka sida agriculture-ka ah sida ogtahay soomaaliya waxay leedahay dhul beereedyo fiican oo beerashada ku fiican waana hantideena ahaysano wax waxaa fiican markaad wax baranaysid waxa aa heli kartid inaad baratid marka waxaa fiican maadooyinkan dalka kheyraadka uu leeyahay oo cid la soo baxda la-yahay inay bartaan ardaydii waxaad qabateen eh, arrin aad arrintaas kaga hadlayseen sidee u arkeen dhallinyarada dhalinyarada maasha allah horta si fiican waa barnaamijka waa ka dhaadhicinay brofesaro khuburan oo keennay oo maad- brofesor walba maado ku fiican yahay maadadii ardayga u sharxay ardaygii maadada markuu fikir fiican ka helay deetana waxay ku kaliftay ardaygii inuu jeclaado arday badan aa wareystay maxaa ka fahanteen aa dhahan waxay dhaheen wa- wax badan ayaa ka fahanay waxaana jeclaanaynaa sanadkan inaan ku biirno marin science caqabadahani ma waxay ka socdaan eh, ardaydoo faham ka haysan mase jaamacadaha si gaara u u doorbideen ay siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo ay xoogga saaraan sababto way ku yartaa maadooyinka jaamacadaha sax waaye laba- labada dhinac bay ka jirtaa jaamacadihii oo xoogga saaraynin maadooyinkan iyo ardaydii oo fahankeesan markuu ardayga maqlo agriculture beer falasho wuxuu maleynayaanba in la qaadanayo oo beertii la falayo laakiin cilmi dheeri ah inay baashi leedahay oo oo laga hanti laga tabci karo oo laga shaqaysan karo ma aaminsano wuxuu leeyahay aabee beer ma laha ama ani beer falasho ma rabi waxaa rabaa xafiis inaa ka shaqeeyo oo suud gashto marka ardaydii waxaa ka dhaadhaceenaa in tan Waddanka mas-uul lama wada qaadan karo wadankan suud lama wada qaadan karo ah marka ardaydii waxaa ka dhaadhaceena in oo beero falashada naftirkeed ah hanti la tabci karo laakiin dad badan baa isweydiinaya adigu maxaa beertu aad weyse
aniga waqtigeygii horta dad igu dhiirigeliyo maadaam beerta ah maas helin dadkaygina qaar aa beeraley ah marka waxaa umalay jira beerta in yaambadaas aa dhinac ka qaadanaya
kaasi waxau ahaa shucayb cabdilqaadir maxamuud oo madax ka ah urur dhallinyaro oo ardayda dugsiyada sare ka caawiya dhinaca la talinta jaamacadaha ay dhiganayaan oo u warameeyay wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamuud cabdulle haddaynu intaas kaga nimaadno xuseenow dhinacii heesaha baynu markan jileeci doonahay waa tahay heeskan waa hees digniin ah islamarkaana dardaaran waxaa la adiguna idhaha aad baad u jeceshahay hadoon doonan baraga Hay- ha isku raadsan ha isku raadsan Ah.
waa codkii cabdihani xaashi
dabyo way ololaashiday wuxuu daaraa madago dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooqxaasha qabin kalka calamada dahshe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey kumuu daarine jacay Hadoon doonan hadoon doonane ka joog hadoon doonan hadoon doonan caashaqa hadoon doonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooqxaasha qabin kalka calamada dahsheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajey kumuu daarine jacay adoon doonan adoon doonane ka joog adoon doonan adoon doonan caashaqa adoon doonan dhabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u dadsoo rognaday dhabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u dadsoo rognaday adoon doon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadi dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daadkula tagee hamoodin daroorintii inuu daadkula tagee kumuu daarinee jacaye dondoonan hadoondoonan ee ka jooga dondoonan hadoondoonan ka joog caashaqa haye xuseen hadoondoono caashaqa layidhi cabdixamiid ha isku raadsan haa weliba adoo halkaa ka dabaal joog.
garanayn Haa.
haye haatanna xuseen haddaynu dhinacii warbixinaha aynu dib ugu noqonno dhallinyarada gasha safarada tahriibka intooda badbaada waxay gaadhaan wadamada yurub hase ahaatee waxaa jira tiro kooban oo dhallinyaradaas ka mid a oo dalka dib ugu soo laabta ka hor inta aanay gaadhin wadamada qurbaha ama yurub marka ay safarkoodaas kala kulmaan dhibaatooyin badan awgeed dhallinyaradaas soo laabatay waxaa ka mid a maxamed qaybshe xasan oo gaalkacyo ku sugan isaga oo hore aynu waraysi ula yeelanay uu kaga hadlayey dhibtii uu saxaraha iyo liibiya kala kulmay haatanna wuxuu ku sugan yahay gaalkacyo oo uu dhallinyarada ka wacyigeliyaa safarada tahriibka islamarkaana uga sheekeeyaa wixii uu soo maray cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u warramay wallaahi waa koleyta magafaha marka la tago waa la kala harayaa qofna waxaa weeye xabsiyay u taxaabaan qof lacagtii dee rabaa intay ka waayaan adugu ma- maana ku wada arag magaalada markaan tagnay ma- gafaha markaan toddobaatan qof camal aan ku tagno waxaan uga bixayna toban qofba mar baa la qaadaya kuwaa lacagta weynaya siday ula dhaqmayaan ma ogin kuwaa lacagta intay dhiibtaan mar labaa sida anigoo kale hadda gruubkayga magafa labaadaa nagala gatay kuwa meel cidlaha inta lagu daadiyay xabsi saddex sano isaga jireen waa kala haadaysaan adugu labaatan markaad tihiin shan iyo toban isku arkaysiin magaalada inta kale meelay jirta ma taqaani intaa oo dhibaata markaa la kulantay maxaa kugu soo dhacay mar un ma istiri maxaa dalkaagii kaa soo waday Eh, ma istiri waryaa maanta meeshaan kaa celiya wallahi intaadan saxaraha aadan gaarinba iyo dhibka badan aa ko waxayba ku gelaysaa maxaa kaa soo wada wadankaaga haddana dhiiqadii mar haddaa geshid waxaa is leedahay wax yaraa dhiman wax yar iyadoona weli aysa dhoweyn waxyaabaha macnaha iyo sheeg ugu daran oo aadan hilaaweynin mar walba sida ay shacab ha noqoto askari ha noqoto migafo ha noqoto darawalka gaarigaa saaranta ha noqoto sida ay kula dhaqmayaan hadalka ugu yar oo naxariista ay kuu sameeyaan waa dharbaaxyo iyo haraante waxa kalena waa kasii daran yihiin oo dhibaataha kuu geysanayaan ma garat haddii aad eh, isku dardartay kharashkii safarkaa dheer kaaga baxay imisaad ku qiyaasi lahayd aduu lacag kow iyo toban kun ha iiga baxday markaan gurigeyga hoy kusoo noqdo laakiin inaan khasaare qabo ma aaminsanin nolosha aan kasoo baxay iyo dhibka aan kasoo baxay ilaah baan u mahad celiyaa saacad walbo ay igu soo dhacdan ilaah u mahad noqaa ma garad tirada lacagta intaa la eg maxay kuu gashay haddaad soomaaliya joogtid oo aad istiraada dalkaaga uga shaqayso wallaahi wax badana ii gashay maanta haddii aan reerkeyga la joogo haddii deeq tahay iyo hadday dad tahay iyo hadday dunyo tahay wax badana ay dhali lahayd ma garad Eh, kolkaad ku haminaysay oo dhallinyarada ay eh, kuu sheegayeen in tahriibku fiican yahay xaggee islahayd aad tagtaan eh, markaad dhibtaas ka gudubtaan kole meesha loo socda waa talyaaniga oo iyada laftirkeeda xataa libiya anoo joogo dad taleefano iyo waxaan u dirdiray marba libiya haddaa tagta noqod ma lahan isdhahaye nolosha ay sheeganayeen waaba nagasii nolol annaga naga sii hoosoo dhib badanay sheeganayeen laakiin mar walba magaca soomaalina qiimeyn ma lahan magaca tahriibna tixgelin ma lahan mar walbana waxaa taha adiga qof kastoo ku aragto doolarka ay raadinaysaa tahay adaaba lagu beegsanaa lagu baacsanaa ma garat intaad waddada ku jirteen ma la kulanteen eh, dhallinyaro soomaaliyeed oo hablo iyo wiilal isugu jira oo meelahaas ama ku dayacan ama eh, ku xiran oo xabsiyo ku jira xabsiyadu waa buux dhaafiyeenba xabsiga ugu yar hadda xabsiga anigaan ku xirnay saddex boqol ahayn qaaraa laba kun ku xiran tahay xabsi la yidhaahdo een, kaafuuda oo banqaazi magaalo madaxda labaad ku yaalo laba kun oo qof baa ku xirneyd xataa mar intaan joogay maxaabiista inay baxsatay isku dayday dhowr qofoodaa laga laayay oo lagu dilay kuwa waa la dhaawacay xabsigaa lagu celiyay ayagoo dhaawacoodii qabto cid og ma lahan cid kawar haysa ma lahan waxaa kaloo waddada ku arkay markii kuwa cawaandida suudaan aan dhex marayay gabadh soomaali ah oo meel geed ah ku xiran waa dhibaato aada u xoogan oo xanuunkeeda leh dalkiyaa dib ugu soo laabatay maxamed nin dhallinyaraataa maxaad bilowday oo howl ah wallaahi waa noloshii mugdigii iyo rafaadkii iyo silcii iyo dhibaatadii aan ku jiray ilaahay wuu iiga raayay wax shaqo ah oo hadeertaan aan haya ma jirto laakiin waxaan kaligay isku xil saaraa oo guubaabiyaa oo ka shaqeeyaa meeshii cid tahriibaya cid safar aan ku maqlo weli dhallinyarada qaar markaan arkay aadaan u naxaa dhallinyaro aada u da-yaryaroo wadadiio tii inta kasii kuleel badan oo kasii qarash badisay oo kasii jirdil badisay waa u soconaa dhahaya aada ula gubtaa intaan awoodaana u sheegaa maadaama garab kale aana haysan maxaa uga sheekaysaa markaas wixii dhibaato aan soo maray wixii dhib aan soo arkay iyaga waxay waxaa siraya kuwo facebooka fadhiyo guryo iska fadhiyo mar hore tegey oo dhibkaasoo dhanba intay hilmaameen sii tashkiilinayo waa kuwa ani ilu gooyayo ayagana lu goynayo laakiin kuwaasna waxaan faraa inaysa kuwaan dhibaatada u sheegin dhibka ay marayaan inay uga sheekeeyaan musalsal beena inaysan u sheegin kuwaana wax walbo ani aan soo maro aan soo arko oo waxba aana ku kordhinaa u sheegaa badanana ma u joojiyaano waa socdaan dhallinyaro marka kaa qaadatay afkaartaadii ahayd ee inaad ka wacyigelisid dhallinyarada inaysan tahriib aadin ma jiraan waa jiraan waa jiraan wiilal badan oo amahadnaqaa jiro oo iska laabtay kuwo lacag sideed kun aan wadanaa dhahayo kuwo waxnaa dukaamo kuwooda soo xaraashay oo ani markaan ugu sheekeeyey laabto dukaamo kuwooda dib uga noqdo hadda wiil barbera jooga cabdisalaan la yihahdo waa jiraa wiil kaleetoo muqdisho ku laabtana wuu jiraa ma garad
ugu dambeyn waxaad noqotay nin dhallinyarada ka waacgeliya dhibaatadii tahriibka ma sii wadi doontaa howshan wacyigelinta ah si dhallinyaradu ay uga baaqsadaan dhibta tahriibka ee adigu aada la soo kulantay ilaa aan ka dhinta waa wadi doonaa haddii cid ila wada a hesho iyo haddaan kaligay ahaway ilaa aan ka dhinta waa wadi doonaa dhibka u sheegi doonaa cidna ka qari maayo wax walboo la maraayo iyo wax walboo ka horeeya
ugu dambeyntii gaalkacyaad ku sugan tahay maxaa dhallinyarada soomaaliyeed oo fariina aada u diri lahayd fariin waxaan u diraa qof walbooy gurigaaga iyo gobolkaaga iyo waddankaaga sida aa wax uga qaban lahayd ka shaqay qarashka aa ku bixi lahayd waddadaas iyo tahriibkaasna ugu yaraan hal askariyo booliso mushaar ahaan usii waddankaagana ka shaqayso
kaasi waxa uu ahaa maxamed qaybshe xasan oo ku sugan magaalada gaalkacyo isagoo halkaasi ugu waramiye wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana aan ka codsado ismaaciil xuseen farjar oo barbarkayga fadhiya bal inuu inala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doorqorana mahadsanid xuseen warar kala duwan oo ka imanaya deegaanka caluule ee gobolka bari ayaa sheegaya in koox budhcadbadeed ahi ay oo lagu sheegay budhcadbadeed in deegaankaas ay geeyeen markab ay soo afduubteen guddoomiyaha degmada caluula cali shire maxamuud cismaan ayaa v o a u xaqiijiyey in markab nooca saliidda qaada ah oo la sheegay in oo calanka dalka imaaraadka wato in lagu afduubay agagaarka xeebaha caluula guddoomiyaha ayaa sheegay in markabkan ay saaran yihiin shaqaale ajnabi ah islamarkaana uu gacanta ugu jiro kooxahaasi guddi madax bannaan oo korka kala socota arrimaha maaliyadda ee koongareeska maraykanka ayaa sheegay in sanadka dambe ay afar iyo toban milyan oo qof oo maraykan ahi ay waayi doonaan caymiska caafimaadka haddii uu koongareesku ansixiyo qorshaha ay wataan xisbiga jamhuurigu ee lagu bedelayo hannaankii daryeelka caafimaadka ee loogu magacdaray obamaker xuseen mahadsanid ismaaciil dhegeystayaal haatanna aynu ku soo dhowaano heeskan oo dhinaca heesa intaynaan aadinna saakan waxaan filayaa xaggan de washington ilaa xalay waxaa aada looga hadalhayey baraf aada u badan baraf aada u badan bal waaye ismaaciil sawir naga sii barafkaasi noocu ahaa saaka ilaa xalay waati heegan baa lagu jiro waxaan filaya adiga laftigaadu ilaa xalay heegan bay ku jirto xafiiskaad ba joogto madarka wixin oo dadkii xal oo dhan dee xafiiska joogaad ka mid tahay dadna way soo kal laheen saaka inkastoo sidii la filayay oo loo saadaalinayay aanay noqonin oo wax la filay laga baqay si sanadkii hore oo kale in wadooyinka xidhmaan oo la socon kari waayo macnaha socodku adkaado iyo markii la eego laakiin saaka sahale ahayd oo inaga soo kal lahan inkastoo baraf badani wadooyinka taagan yahay laakiin dee bishan oo dhan intii aynu la-ayn ayaa in ka mid ah waarun laakiin marka qofka wadankii joogay aan baraf weligii arkin ama hadduu arko ku arko un qaboojiyayaasha oo kale maxaad ugu tilmaami layd barafka wallaahi arrintaas waa arrin adagoo qolona way iibsataa waayo oo meelaha qaarkoodee kulol baa jiro waxaaba lacag waxaa laga bixiyaa baraf in lasoo iibsado halkana in barafka layska xaaqo ayaa lacag lagu bixiyaa xusino waa xaal adduun waaye haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanna codka fanaanka aar iyo heeskiisii ifraax
wax
dhulkay gasheen adigiyo naftii isukay gasheen waxaan eersanoon ku abaal qabaan ugu runtii waxaan eersanoon ku abaal qabaan ugu runtii ugu runtii adigiyo laasheen doorida jannada adigiyo laasheen doorida jannada waxaan aaminoon la aroos gala ugu runtii waxaan aaminoon la aroos gala ugu runtii ugu runtii waxaan egta oon ku ildoobsadaa ugu runtii ugu runtii waxaan ersadoon ku abaal qabaa ugu runtii ugu runtii waxaan aaminoon la aroos gala ugu runtii ugu runtii ugu runtii
heestaasina waxay gebagabow tahay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta xuseen barre aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheeroo dhinaca farsamada ayaa la socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno afarta galabta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh